taariikhdii labaad cutubka labaatan iyo sagaalaad xisqiyaha markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo labaatan sannadood oo yerusalemna boqor buu ku ahaa sagaal iyo labaatan sannadood oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray abiyaah ina sakariyaah oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku quman sidii dhammaan awowgiis daa'uud sameeyey oo kale oo sannaddii koowaad oo boqornimadiisa bisheedii koowaad ayuu albaabadii gurigii rabbiga furay wuuna cusboonaysiiyey oo wadaaddadii iyo kuwii reer laawina wuu soo geliyey oo wuxuu iyagii ku soo wada ururshay meesha bannaan oo dhinaca bari ku taal oo wuxuu iyagii ku yidhi reer laawiyow imaqla oo haddeer isdaahiriya oo waxaad kaloo daahirisaan guriga rabbiga ah ilaahii awooyaashiin oo nijaastana ka bixiya meesha quduuska ah waayo awooyaasheen way xadgudbeen oo waxay sameeyeen wax shar ah rabbiga ilaaheenna ah hortiisa oo isagii way ka tageen oo wejigoodiina way ka sii jeediyeen rugtii rabbiga oo waxay u jeediyeen dhabarkooda oo weliba waxay xidheen albaabadii balballadda oo laambadihiina way demiyeen oo ilaah reer binu israa'iilna meeshii quduuska ahayd foox uguma ay shidin oo qurbaanno la gubana uguma ay bixin oo taas daraaddeed ayaa cadhada rabbigu ugu soo degtay dadka yahuudaha iyo yeruusalaamba oo rabbiguna wuxuu iyagii geliyey rabshad iyo in laga yaabo oo lagu fooriyo sida aad idinkuba indhihiinna ugu aragtaan waayo bal eega awooyaasheen seef bay ku leedeen oo wiilasheennii iyo gabdhaheennii iyo dumarkeenniiba waxaa loo haystaa maxaabiis waana taas daraaddeed haddaba waxaa qalbigayga ku jirta inaan axdi la dhigto rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil si ay cadhadiisa kululu inooga noqoto wiilashaydiiyow haddaba adeegiddiinna ha dayicina maxaa yeelay rabbigu wuxuu idiin doortay inaad hortiisa istaagtaan oo aad isaga u adeegtaan oo aad madiidinno u ahaataan oo aad foox u shidaan markaasaa kuwii reer laawey waxaa ka dhex kacay maxaad inaca maasay iyo yo'eel inaca sariyah oo ahaa reer qohaad oo reer maraariina waxaa ka kacay kiish ina cabdii iyo casariyaah ina yaheleleel oo reer gershoonna waxaa ka kacay yoo'aah ina simaah iyo ceedan ina yoo'aax oo reer elisafaana waxaa ka kacay shimrii iyo yacuu'eel oo reer asaafna waxaa ka kacay sakariyaah iyo matanyaah oo reer hemaanna waxaa ka kacay yaxii'eel iyo shimcii oo reer yadutuunna waxaa ka kacay shamaacyaah iyo cusii'eel oo waxay soo wada ururiyeen walaalahood oo intay isdaahiriyeen ayay guriga rabbiga u galeen inay nadiifiyaan si waafaqsan amarkii boqorka ee ahaa ereyadii rabbiga oo wadaaddadiina waxay galeen meeshii guriga rabbiga ugu hoosaysay inay nadiifiyaan oo wasaqdii ay macbudka rabbiga gudihiisa ka heleen oo dhan waxay isugu wada keeneen barxaddii guriga rabbiga markaasaa kuwii reer laawi qaadeen oo waxay geeyeen durdurka kidroon haddaba iyagu waxay isdaahirinta bilaabeen bishii koowaad maalinteedii koowaad oo isla bishaas maalinteedii siddeedaad ayay yimaadeen balballadii rabbiga oo guriga rabbigana waxay ku daahiriyeen siddeed maalmood oo hawshaas waxay dhammeeyeen bishii koowaad maalinteedii lix iyo tobnaad markaasay boqor xisqiyaah ugu galeen gurigiisii boqornimada oo waxay ku yidhaahdeen waannu wada nadiifinnay gurigii rabbiga oo dhan iyo meeshii qurbaanka la gubo iyo weelasheedii oo dhan iyo miiskii la saari jiray kibistiis tusniinta iyo weelashiisii oo dhanba oo weliba boqor aaxaas intuu boqor ahaa weelashii uu xoorxooray markuu xadgudbay dhammaantood waannu wada diyaarinnay oo waannu daahirinnay oo bal eeg waxay hor yaalliin meesha allabariga ee rabbiga markaasaa boqor xisqiyaa wakhti hore kacay oo intuu soo wada urursaday amiiradii magaalada ayuu kor ugu baxay gurigii rabbiga oo waxay keeneen toddoba dibi iyo toddoba wan iyo toddoba baraar ah iyo toddoba orgi inay qurbaan dembi u ahaadaan boqortooyada aawadeed iyo meesha quduuska ah aawadeed iyo dadka yahuudaha aawadood oo wuxuu wadaaddadii reer haaruun ku amray inay xoolahaas ku bixiyaan meesha rabbiga lagu baryo markaasay dibidii gowraceen oo intay wadaaddadii dhiiggii soo qaadeen ayay meesha allabariga ku rusheeyeen oo haddana waxay gowraceen wanankii oo dhiiggoodiina way ku rusheeyeen meesha allabariga baraarkiina way gowraceen oo dhiiggoodiina meesha allabariga ayay ku rusheeyeen oo orgidii qurbaanka dembiga ahaydna boqorkii iyo shirkii hortooda ayay u soo dhoweeyeen oo gacmahoodii ayay korka ka saareen markaasaa wadaaddadii orgidii gowraceen oo waxay dhiiggoodii dembi qurbaankiis kaga dhigeen meesha allabariga korkeeda si ay dadka israa'iil oo dhan kafaara gud ugu sameeyeen aawadeed waayo boqorka ayaa amray in qurbaanka la gubo iyo qurbaanka dembigaba loo wada sameeyo dadka israa'iil oo dhan oo kuwii reer laawina wuxuu soo taagay gurigii rabbiga gudihiisa iyagoo haysta suxuun laysku garaaco iyo shareerado iyo kataarado siduu ahaa amarkii daa'uud iyo amarkii gaad oo ahaa wax arkihii boqorka iyo amarkii nebi naataan waayo amarku wuxuu ka yimid rabbiga xaggiisa oo nebiyadiisii buu u soo dhiibey markaasaa reer laawi waxay istaageen iyagoo haysta alaabtii muusikada oo daa'uud oo wadaaddadiina waxay istaageen iyagoo haysta turumbooyin xisqiyahna wuxuu amray in qurbaanka la gubo meesha allabariga lagu dul bixiyo oo markii qurbaanka la gubo bixintiisa la bilaabay waxaa kaloo la bilaabay gabaygii ahaa ammaanta rabbiga iyo turumbooyinkii iyo alaabtii muusikada oo daa'uud oo ahaa boqorkii dalka israa'iil oo shirkii oo dhammuna ilaah bay caabudeen oo raggii gabyaaga ahaana way gabyeen oo kuwii turumbada watayna way ka dhawaajiyeen oo waxaas oo dhimana way sii socdeen tan iyo ilaa qurbaankii la gubayey ka dhammaaday oo markay dhammeeyeen qurbaankii bixintiisii ayaa boqorkii iyo kuwii isaga la joogay oo dhammu wada foorarsadeen oo ilaah caabudeen oo weliba boqor xisqiyaah iyo amiiradii ayaa reer laawi ku amreen inay rabbiga ammaan ugu gabyaan ereyadii daa'uud iyo kuwii aasaaf kii wax arkaha ahaa oo waxay ammaan ku gabyeen iyagoo faraxsan oo intay madaxa foorariyeen ayay ilaah caabudeen markaasaa xisqiyaah jawaabo oo yidhi hadda idinku waxaad quduus isaga dhigteen rabbiga haddaba soo dhowaada oo guriga rabbiga waxaad soo gelisaan allabaryo iyo qurbaanno mahadnaqid ah kolkaasaa shirkii soo gelsheen allabaryo iyo qurbaanno mahadnaqid ah oo in alle intii qalbigoodu raalli ahaana waxay keeneen qurbaanno la gubo oo qurbaannadii la gubayey oo shirku keenayna tiradoodu waxay ahayd toddobaatan dibi iyo boqol wan iyo laba boqol oo baraar ah oo intaasoo dhanna waxaa rabbiga loogu keenay qurbaanno la gubo oo xoolihii la daahiriyeyna waxay ahaayeen lix boqol oo dibi iyo saddex kun oo ido ah laakiinse wadaaddadu aad bay u yaraayeen oo ma ay wada qali karin qurbaannadii la gubayey oo dhan sidaas daraaddeed waxaa iyagii caawiyey walaalahoodii reer laawi ilaa uu shuqulkii dhammaaday oo ay wadaaddadiina isdaahiriyeen waayo reer laawi way ka qalbi toosnaayeen wadaaddada inay isdaahiriyaan oo weliba qurbaannadii la gubayey iyo baruurtii qurbaannadii nabaadiinada iyo qurbaannadii camniinka oo la socday qurbaan kastoo la guboba aad bay u badnaayeen sidaasay hawshii guriga rabbiga loo hagaajiyey oo xisqiyaah iyo dadkii oo dhammuba aad bay ugu reereeyeen wixii ilaah dadka u diyaariyey aawadood waayo xaalkaas waxaa lagu sameeyey si kedis ah